Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ganacsi oo aad u xooggan, iyadoo maalmihii la soo dhaafay ganacsatada dharka ay ku mashquulsanaayeen keenista dhar cusub oo ay ugu talagaleen ciida. Dharka carruurta, dharka nabaddoonnada, iyo kuwii ugu dambeeyay ee faashiyoonada dhalinyarada ayaa badanaa la soo dhigay carwooyinka iyo goobaha kale ee ganacsiga magaalada Beledweyne waxaana jira mashquul aad u xooggan. Qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Beledweyne ayaa raadiyo beelo uga warantay sida ay ciidan isugu diyaariyeen iyo dharka ciida ay u keeneen bulshada magaalada Beledweyne.
Magacayga waxaa la dhahaa Xamdi Cumar Maxamed. Dharka ciida waa keennay alxamdulilaah dharka gabdhaha dharka wiilasha baatiyaasha dharka ciyaalka yararka ah kulli ool waxaa hadda haynin ma lahan waa kaasaa ciida maasha allah aad iyo aad waa isku diyaarinay waxa hadda oon keenin ma lahan dharka ilmaha dharka gabdhaha dharka eestarada gabdhaha ay xirtaan kulli wixii madaxa lagu xiro xataa waa keenay aniga oo taakooyinka kumbuleed ayagoo ah wixii intimaha lagu xiri lahaay rookiyaalihii wixii qashin qashinkii kulli adeega yarkoo gabdhaha ilmaha yarka loogu labiso dharka wiilasha surwaalaha shaatiyaasha garamaanta fanaanadaha kabaha kulli waa hayaa maasha allah waa isku diyaarinay ciida alxamdulilah rabbilcaalamiin aad iyo aad loo iibsadaa hadda ayaamihii horeento hadda ka fiicanta tobankii dambe dadka waxaa umalaysaa inay aad dhar u gadanayaan ay aad u shaqaysanayaan dharkeen waa gadanayaan alxamdulilaah wixii kulli dharka ciyaalka dharka gabdhaha wax dhan wax waa socdaan maasha allah way gadanayaan ciida mar nabad iyo barwaaqo iyo baraaro inaan ku iibnaan rajaynayna insha allah tacaala waxaan keenay faashiyoonada faashiyoonada ciida baa keenay sida gabdhaha taakooyinka madaxa loogu xirxiro jijimanka faraantiyaasha waxyaabahaasa keenay ciida bis ayaan yani faashionkaas ciida aad loo xiiseeyaa ciida bis ayaan keenaa faashiyoonadaas waayo waqtiyada kale yani aad looma xiiseeyo marka faashiyoono kumbuleeda iyo gabdhaha madaxa loogu diyaarinayo iyo faraantiyaal iyo jijiman iyo waxyaabahaas gabdhaha aad iyo xiiseeyaan timaha loogu qorxinayo ayaa mar ciid kasta ayaan keensadaa marka marka kalena aad uma socdaan magaalada aad iyo aad ayay xamaasadeed u kacsan tahay wiilashii gabdhii waa lasdhex marihaayaa maasha allaahi magaalada ciidda aadaa loo soo dhaweynayaa ciiddan waxaa loo keenay toobabkii boorsooyinkii dharkii boorsooyinka watay geedihii macnaha wixii lagu qorxin lahaay waxyaabihii boorsadii okiyaalihii waxyaabihii kurti aa dharka ciidda loo keenay cayaalkii dhar kale nuucnuuce dharkii kala waxaysnay wax walbo ciidda ayuu nuuc dharkii loogu talagalay ciid waa loo keenay hablaha waaweyn waxaa loo keenay saakooyinkii oo maxay tahay ayagana qurxan oo moodalka ugu dambeeyey toobabkii dharkii liinada ahaayey dharar macnaha hadda la keenayoo tulliin ee cabaayadii iyo xijaabadii xooga yar gacmaha laysaga shaambahayna waxyaabahaasaa loo keenay ciidii ayagana aad iyo aad ayay u iibsanhayaan aad iyo aad ayay ciid u soo dhaweynayaan ayagana haweenkii raggii lama kala harin ciidii magaalkii meel kale maraa laayahay habeenkii waa la shaqeeyaa habeenkii waa la shaqeeyaa maxay hatay maalinta sidoo kaleento maalin iyo habeen maba kala laba maba la seereybo waa la dureeraa ciidan ciidihii horeent ciidihii hore maalintii dharka la iibsan jiray habeenkii oo kale waa layska kala xaroon jiray hadda habeen iyo maalin ma kala leh habeen iyo maalin waa la socdaa habeenkii weliba dadka ugu sii fiicantahay mugay biyaha cabaanay caadiyihiin ilmihii iyo muxuu ahay raggii haweenkii isoo wada raacana dharka la iibsadaa marka ciidihii hore saasay kaga bedelantaaba lix saaco habeenni meel furunad arkaysaaba oo dhar laga iibsanaad arkay horumar la gaaro waa aad iyo aad xilliyada ciidda ay soo dhowdahay ayaa waxaa sar ukac ku yimaada qiimaha dharka la iibiyo maadaama ay bulshada aada u iibsadaan